waraxmatullaahi wabarakaatu ilhantiinba daawadayaal iyo dhegaystayaal ku soo dhowaada madasha furan waa sabti bisha sideedaad ee sanadka labada kun iyo lix iyo labaatankana waa kow waa toddobadii fiidnimo madasha furan waxaaad ka dhagaysanaysaan c j s f idaacadda oo aad kala socotaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo dhammaan baryaheena bulshada buurta barnaby ee gobolka b c ayaanu idinkaga imaanaynaa waa hagaag dhegaystayaal toddobaadkan haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo waxaanu idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aannu uga hadlayno allaha u naxariistay geeridii ku timid axmed cali cigaal fannaankii soomaaliyeed sida aad la socotaan axmed waxa uu ahaa mid ka mid ah xidigihii dalka soo maray waxaanan isku dayeynaa haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo in geeridiisii aaskii iyo taariikhdiisii dirkaba aannu ka hadalno barnaamijka waxaa si wada jir a idinkugu soo jeedinaya xasan carab iyo anigoo ah jaamac farasleh saaxiibadan ayaan maxamed iyo axmed baashana haddii eebbaha awoodda la yidhahdo toddobaadka dambe ayay nagu soo biiri doonaan waxaanu ku bilaabaynaa allaha u naxariistay aaskii marxuum axmed cali cigaal imise qof ayaa dadkii ka soo qaybgalay dhegeysi haboon ku suganahay xabaalaha benisville ee magaaladaasi benisville oo maanta lagu aasayo marxuun allah u naxariistee fannaankii weynaa ee soomaaliyeed axmed cali cigaal oo boqolaal qof oo soomaaliya ay ka soo qayb galeen si ay markaasi uga qayb qaataan aaska ama duugta marxuun axmed cali cigaal halkan waxaa iskugu yimid bulshada soomaaliyeed caruur iyo ciroole dhammaantoodna waxay muujinayaan murugada iyo qalbi xanuunka ay kala kulmeen geeridii naxdinta lahayd ee ku timid fannaankii weynaa ee soomaaliyeed axmed cali cigaal ilaayaha u naxariisto axmed nin ehelqaarigu ahaa waxaad ku garataa maanta qalqiga isu yimid inta soomaaliyeed aad nin loo jeclayo ahaa ilaahay maarata naga waabsaday ilaahay jannada ha geeyo axmed aniga lixdan iyo saddexdii ayaan isbararnay annagoo yaryar adigu lixdan iyo todobadii ayuu ku soo biiray fankana saadi muqdisho waagii hore soomaalida hadda cusub waxay maqashaa waa beri laakiin waa beri wuxuu ahaa raadi muqdisho raadii hargeysa iyo kooxdii milatariga ahayd xoogga dalka saddexdii oo isla jira ayaa waxaa loo bixiyey waa beri marka waa beri hadda in yaraaba ka hartayba wakhtigeenna waa qaadanay kulleen geeri sugaannahay haddii alla yidhaah ilaahay axmed meel fiican ku dhintay dadkiisii jeclaayo dhanaa u yimid ilaahay kheyraad siiyo hodanaaw
waayahay dhegaystayaal intaanan u gudbin xasanow codkaasi waa salaad axmed shardi salaad derbi oo aaskii ka qayb galayay waxaana uu carabka ku dhuftay inay lixdan iyo saddexdii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii isbarteen ayagoo yaryara axmedna uu lixdan iyo toddobadii kusoo biiray marka dhegeystayaasha iyo dadka aanan codka salaad derbi aanan garanayn ayaan rabnay inaan intaas la wadaagno weli waxaanu kusii jirnaaye dadkii aaska maanta ka qayb galay meeshii lagu aasay weeyaan xogmaal media ayaa warbixintan duubaya ayagaa muuqaal ahaana usoo gelinaya british furre ayaa dadka codbaahiyaha la dhex marayhaweyna ilaahi raajicun waxaan marka hore leeyahay marna abtigay marna adeerkay ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo kitaabkiisa alla subxaana watacaala midigta ha uga dhiibo waxaan leeyahay adeer halkanna waad ku wanaagsanayda aakhrana allaha ku wanaajiyo waxaa kaloon halkan tacsi uga darayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegey waxaan si khaasa aan ugu tacsiyeynayaa awlaaddiisii wiilal iyo gabdho waxaan idin leeya walaal ilaahay samariya imaan ha naga siiyo innaga dhan buu inaga tegay ummadda soomaaliyeed oo dhan buu ka tegay si khaasa wuxuu uga tegay dadkii uulbahwadaagta ay ahaayeen ee fanka wuxuu ahaa aabbo wuxuu ahaa macallin wuxuu ahaa nin taariikh ummadda soomaaliyeed u reebay waxaan ilaahay ka baryaynaa maanta aaskiisa saanu u taagano ugu ducaynano alla subxaana watacaala inuu ugu naxariisto aniga si khaasay ii dhaawacday geeridiisu waxaan ilaahay uga baryayaa anigii inta ilamidka inuu ilaahay qulubta uga reebo awlaaddiisana ilaahay waxaan uga baryayaa samir iyo imaan saadiq inuu ilaahay siiyo waanaan idwada salaamaya salaam
waayahay dhegeystayaal gabadhaasi waa hodan cabdiraxmaan dheere aada adeer iyo abti ayay tiri marka waxaan u malaynayaa eh, dadku way wada garanayaan sababta waa runteed eh, jaamacow een, hodan makrofoonka hodan aabbaheed wuxuu ahaa cabdiraxmaan dheere fanaan eh, ku jiray kooxdii horseed ee waqooyi galbeed xoogga dalka hooyadeedna waxay ahayd lafdhabartii gobolada waaberi ee magaalada ama gobolka waqooyi galbeed hargeysa sidaa la ajligeed adeer iyo abtiba wuu u yahay hooyadeed way wada heeseen heesay wada qaadeen ee ruwaayaday wada mateleen marka aad baan leenahay hodan inuu samariya imaan ka siiyo waayahay eh, aamiin aamiin annagoo dhan samriyaman allaha nagadoo siiyo dhegeystayaal waxaa laga yaabaa dadka qaar inaanan garanaynin eh, dadka qaarna aan codkooda garanno marka eh, waanu fasaxaynaa codadka dadka kadib waxaa inagu soo maqan barnaamij kooban oo haddii la yidhahdo xasan carab uu nala wadaagi doono waxaan tacsiyinkii joognaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye axmed cali cigaal naankii weynaa cabqarigii abwaankii waxa qofyahaaba ninkii ahaa baan tacsiyinkii joognaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannadiisii ka waraabiyo waxaan uga tacsiyeynaynaa ilmihii iyo eheladiisii iyo qaraabadii waxaan uga tacsiyeynaynaa soomaali oo dhan dadka af soomaaliga ku hadla waxaan uga tacsiyeynaa fanaaniintii soomaaliyeed meelay joogaanba baan uga tacsiyeynaa asagana waxaan leenahay ilaahay jannadii ilaahay jannadiisa ha geeyo innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun wuxuu ahaa nin dhib yar nin dhib yar nin xanka nacab nin dadku iskula mid yahay qof yar iyo qof weyn buu ahaa nin khayr badan buu ahaa nin salaad badan buu ahaa masaajid haddaan aan ka bixin ilaahay ha u naxariisto baan leeyahay samir iyo iimaan insha allahu khayr inaa lilaahi wa inaa ilaahay raajicuun maanta waxaan joognaa eh, aaska fanaankii weynaa ee soomaaliyeed axmed cali cigaal Eh, ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis iyo dembi dhaaf ummadda soomaaliyeed iyo ehelkiisana uga tacsiyeynaynaa axmed cali cigaal inuu ahlu khayr yahay waxaad ka garanaysaa dadka soomaaliyeeda maanta aan kala harin eh, rag iyo dumarba soomaali meelay joogaanba marka waxay calaamad u tahay markhaanti ka tahay sidii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka ahlu khayrkaa waxaa laga gartaa inta dad oo janaasadiisa tagta axmed marka eh, waxaa waa- waa insha allah waa ahlul khayr weeye Eh, dadka soomaaliyeed iyo jacaylkooda iyo eh, ayaad ka garanaysaa sida halkan loo yimid Eh, universal iyo waa mahadsan yihiin eh, wariyaashan eh, maaragtay ka- ka ka soo- soo tabinaya aaska axmed eh, cali cigaal fanaankeenni weyne allah u naxariisto bismi illaahi raxmaan raxiim innaa lillaah wa innaa ilaahi raajicuun waxaan halkan isugu nimid inaynu ka wada qayb qaadanno aaska walaalkeen adeerkeen fannaankeennii weynaa axmed cali cigaal dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoy dunida ka joogto samir iyo iimaan allah naga siiyo gaar ahaan ehelkii qaraabadii iyo guud ahaan bahda fanka iyo suugaanta soomaaliyeed ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo daba barnaamijkan tabinta maanta aan ugu murugoonayna islamarkaana aanu qayb ka nahay dadka ka qayb qaadanaya aaska marxuumka allahu naxariistay axmed cali cigaal waxaa igu heliya saaxiibkii deeqdartijeeq soo dhowow waa dhowaa british een, aad baad mahadsan tahay Een, waxaan tacsi u dirayaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta uu ka geeriyooday axmed calcigaal iyo guud ahaan soomaali weyn meel kasta oo ay joogaan maanta waad aragtay qalqiga adduunka isugu soo baxay dad fara badan ayaa ilaa hadda soo socdo meelaha gawaarida la dhigto dadka aad bay ugu dhiban yihiin waxaan rabaa inaan soomaalida aan fariin u diro qof walba oo imaqlaya inay ka qayb qaataan mashruuc aad u weyn oo tobankii sano ee lasoo dhaafay la waday oo ah almakfira waa qabuuro ka kooban toddobaatan iyo laba hektar waa dhul aad u weyn oo loogu talagala labada boqol ee sano ee soo socota in lagu aaso dadka muslimiinta ah dad soomaalida gacanta ku haya hadda qabuurahan oo kale markii qof annaga naga dhintay la aasayoo kale waxaa ku baxaya lacag ka badan lix kun iyo shan boqol dadka inta badan ma awoodaan laakiin qabuuraas kale markuu gacanteena soo galo hadda gacanteenu ku jiraa laakiin qofka waxaa laga yaabaa in lagu aaso kun dollar iyo wax ka yar oo qofku uu iska bixiyo karfanta iyo serviska maalintaas la qabanaya hadduu ilaah yidhaahdo
waayahay eh, halkan haddaad joogto xataa waad ka qayban qaadan kartaa waa eh, eh, sadaqo jaari ah Een, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan eh, madasha furan qeybta gobolka british columbia buurta bernaby ayaan idinkaga imaaneynaa maanta barnaamijka waxaa wadajir idinkugu soo gudbinaya aniga oo ah jaamac farasle iyo saaxiibkay xasan carab ayaan iyo axmed waa ay naga maqan yihiin sida aad warka ku wada haysaan intiina badan allah u naxariistee waxaa dalka maraykanka ee gaar ahaan gobolka minnesota ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee xidigaha soomaaliya soo marayna ka mid ahaa fanaan keliyana aan ahayne ee, musician ahaa muusiga tumayey maxalimiiste ahaa jilaa ahaa ee, yaanan hadal badan idinku daalinin allaha u naxariisto barnaamijkeena ee, guud ahaan waxaan kusoo qaadanaynaa ee, arintaas xanuunka badan waxaan rabnaa haddii ay suurtagal tahay oo aad nagala qayb qaadan kartaan inaadna soo wacdaan toddoba toddoba sideed toddoba sideed labo laba shan toddoba saddex weeye meel kastoo aad joogtaan waxaad naga soo wici kartaan toddoba toddoba sideed toddoba sideed labo laba shan toddoba saddex waxaa kaloo xusid mudan eh, barnaamijkan wuxuu leeyahay eh, fariin qoraala ayaad soo diri kartaan text message ahaan baad usoo diri kartaan marka eh, isku daya eh, in aadna soo wacdaan oo aanu eh, taariikhda iyo tacasida aan ka wada qayb qaadano ee, ulajeedada aan rabno inaad noo soo wacdaanna waxaa weeye maxaad ku xasuusataa ama ka xasuusataa axmed cali cigaal su-aashayda ka iyo ku ayaa ku jirto micnuhuna waxaa weeye waxaad ka xusuusato waa maqal iyo waxaad ku xasuusato haa waxaad ku xusuusanaysaa wix ama aad kala kulantay ama adiga kaa quseeyo heesihiisii eh, shakhsiyadiisii waxyaabihii taariikhiga ahaa marka eh, halkaas ayaanu joogaynaa waxaan idinku wareejinayaa saaxiibkay xasan carab Eh, xasan xasan kusoo dhowow آه بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي وحن حريستي جنة وقبرينا ولالكين أحمد علي عقال وحقي كويميد إننا دمانتين هالكاسين وضماري دونا أحمد وحوها نين قيمة بدن الصومالي دحدي دوردن قيمة كلها هدان تاريخ يرو كابن ونولشي أحمد إيو سيدو كوسو يميد أن أن أن أدون كنبا أن حوغا إشا يردو المريو axmed wuxuu ku dhashay eh, magaalada wardheer ee gobolka doollo ee ismaamulka soomaalida Een, axmed hilaadihii taariikhda u dhashay waxaa la xusayaa kun sagaal boqol afartan iyo lixdii ilaa eh, afartan iyo toddobadii meelahaasay ku beegnayd axmed markii uu xoogaa soo korcaamay wuxuu u soo wareegay xamar eh, sanadihii lixdamaadkii taariikhdu markay ahayd halkaasuu dugsi hoose iyo dugsi dhexe ka bilaabay islamarkaana uga sii gudbay eh, samaynta ama barashada eh, muusiga eh, garaacista muusiga iyo qorideedaba axmed eh, wuxuu ahaa horyaal inaba aan caadi ahayn oo taariikhda eh, fanka soomaalida eh, raggii soo kiciyey qeyb lixaadla ka mida axmed ilaahay wuxuu ku manaystay tan iyo maalintuu bilaabay eh, fanka een, codkiisu inaanu wendha isbedelin au sidiisii ahaa maalintuu soo galay iyo maalintan ugu dambeysay axmed codkiisu isma bedelin axmed markaa waxaad diranaysaa inuu halkaa wax badan ilaahay een, u- uga ku arsaaqay xitaa maq iyo muuqaalkiisu axmed ismu bedelin markaad axmed da'diisa eegtid iyo maantuu inaga hoyday ee, wax dhifran uma dhexayn ilaa xad markaad eegtid ee, waayo markaad dadkii kale ilaa wakhtigaa aragtid waxaad arkaysaa iyagoon axmed baa lamid mahayn axmed oo aada uga daayaraa axmed een, fanka wuxuu soo galay isagoo aada u yar axmed een, waxaa ka weynaa nin la odhan jiray isna allah u naxariistee cabdulqaadir cali cigaal oo abwaan ahaa isagu samayn jiray heesaha Ee, heeso fara badan uu sameeyey ayaa jiray waxaa haddaan idin xasuusiyo kale waxaa ka mid a hees ah, maxamed saleebaan uu qaaday iyo magool oo magaceeda laydhaa minaankiini anigaa imid Ee, dadku way wada yaqaanaan heesta axmed cabdulqaadir cali cigaal oo lagu maca- lagu- lagu naanaysi jiray cirro heestii ugu horreyso axmed cali cigaal qaadana waxaa u dhiibay walaalkii cabdulqaadir cali cigaal oo ciro lagu magacaabi jiray heesta magaceeda waxaa la odhan jiray bariya galbeed waxay ahayd taariikhdu kun sagaal boqol lixdan iyo afartii waa wakhtigii eh, dagaalkii ay- etoobiya wakhtigaana ay nagu soo qaaday ayaa heestii ugu horreysay uu qaaday Eh, laakiin axmed si rasmiya wuxuu uga mid noqday eh, fanaaniintii cararadii muqdisho kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii lixdan iyo toddobadii meelaha ayuu fanaan buuxa noqday oo xidiga laakiin heestii ugu horeysa u qaada taas ahayd lixdan iyo afartiina u ahayd isagoo eh, muusiga garaacaya gacantiisa ku tumaya any kind oo muusiga hadday organ tahay hadday bateri tahay hadday kaman tahay inkastuu kamanka aada u jeclaa uu aada u tumeeyey axmed taa waxaa u dheeraa een, allah u naxariistee ee samaynta laxanada een, codka la- waa- een, midhaha samayntooda waxaa aada uga dhiman uga dhib badan mararka qaarkood een, maxaan ku idhaha laxanka waxaa jiray waraysi uu jaamaca saaxiibka jaamaca farasla kaga qaaday saddex sano ka hor baan filayaa edmonton uu axmed ka sheekeynayo xitaa sheegayo een, laxanka marka la samaynayo codka inay sanad qaadato mararka qaarkoodna habeen marka halkaa waxaad dareemaysaa inay hawsha laxan samaynta ama cod samaynta iyo miisiguba ay aada u adag tahay axmed aniga taariikhaan waxaa igu horreysay aniga xasan caraba noloshayda axmed oo life u heesaya aan daawaday nasiib u yeeshay eh, kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii anigoo eh, cunug yara ayaan ka qayb galay ruwaadle odhan jiray dab jacayl kariwa ee uu sameeyey abnaanka- ab- ab- abwaanka weyn ah, allaha xaafiyo isagana eh, xasan cabdilaahi xaaji xasan geney laydhaa ayaa ruwaaddaa sameeyey laakiin ruwaadda waxaa ka horreeyey ruwaado fara badan een, oo uu axmed ka soo qayb galay waxaa een, een, een, ka mid ahayd een, ruwaaddii xaas dhagaduub oo kale ee uu sameeyey sangub ee waxaa ka mid ahayd ruwaaddii shabeelnaagood wuu ku jiray actar kama hayn laakiin wuu ku jiray waxaa sameeyey xasan sheekh muumin Een, waxaa een, een, ka mid ahayd ruwaaddii eh, jin iyo jacayl oo axmed actarka ahaa axmed salebaan dibbidaa sameeyey waxaa ka mid ahayd ruwaaddii dhada roob noqon weydey allahu naxariiste waxaa sameeyey maxamed cali kaariye axmed baa actar ka ahaa Een, ruwaayad aad bay u fara badnaayeen Een, ruwaayadaha uu miisiga iyo intuu sameynayey eh, taariikhdiisa laguma soo koobi karo Eh, ruwaayaddii ugu dambeysay eh, ruwaayad waxaa jirta iyana laydhaa aabbahay ka samray ee adiga oo halaadii ahayd eh, kun sagaal boqol eh, lixdankii iyo sagaalkii toddobaatankii meelahaasay ahayd ee taariikhda Eh, ruwaaddii ugu dambeysay aan filaya axmed inuu actar ka noqdo waxay ahayd ruwaaddii la odhanayey ah, qarni dhoof iyo qiso yaab leh oo taariikhdii ahayd ah, aydhinaanka dabayaaqadiisii ilaa sagaashankii kun sagaal boqol eh, siddeetan iyo sagaalkii kun sagaal boqol sagaashankii meelahaasay ahayd eh, sanadun burburka ka hor Eh, ruwaaddana waxaa sameeyey eh, allahu naxariiste abwaanka weyn isna laydhaa maxamuud tukaale cusmaan Eh, ruwaado badan ruwaadaha uu maxamuud tukaale sameeyey ee ay ka mid yihiin hablayo hadmaad guursan doontaan eh, doob qalanjadii gabay eh, laxanka waxa uu sameeyey axmed acad cigaal eh, cabdulqaadir faarax eh, jiir cabdi- jiir cabdikariin jiir iyo saalax qaasin oo isna muusigiista ahaa Eh, axmed laguma soo koobi karo eh, taariikhdiisa fanka haddaan hadda u daadagoon sidhaa heesaha uu axmed sameeyey ee uu miisiga u sameeyey gal oo eeg waxay kor u dhaafayaan toddoba boqol oo heesood oo axmed u sameeyey eh, miisiga iyo codka aad bay u badan yihiin ma waxaa ilaahay u fududeeyey axmed een, qaabka loo sameeyo eh, laxanka islamarkaana axmed wuxuu een, een, een, een, een, garaaci jiray kamanka een, oo mararka qaarkood isaguba isku maamuulin jiray heesaha uu codka u sameeyey ee uu garaacay waxaa ka mid ah heesta galaydh ereyada cabdicasiis eh, google cabdicasiis cagoole nin laydhaa baa lahaan jiray laxanka axmed cali gaalbaale cabdirasaaq baqaaq allahu naxariistee ayaa isna ku loqeeyey Een, hees kaloo iyana waxaa jirta nimanka iyo naagaha laydhaa ereyada waxaa sameeyey xashan mu- sheekh muumin ruwaadii waxay ku jirtay shabeelnaagaad muusiga heestaasi dhacayso waxaa sameeyey axmed cali cigaal Een, cabdi maxamed amiin iyo waxaa wada heesayey marayn mursal Een, hees kaloo iyana waxaa laydhaa aduu ruwaayaddaa shabeelnaagood heesaheeda oo dhan inta badan waxaa u sameeyey allahu naxariistee een, een, een, een, axmed cali cigaal Een, hees uu sameeyaa jirta een, maxamuud tukaale cusmaan oo iyana laydhaa feejigno uu ah hees wadanaya erayadeeda waxaa iskale maxamuud tukaale cusmaan ee, laxankana waxaa leh axmed cali cigaal Een, maryan mursal baana ku luqaysa Een, hees kaloo laydhaa haasaawa jirta ereyada nin yuusuf qurubaawi laydhaa baa sameeyey hibo ayaa iyo tuluc hiba nuura hiba maxamed hadoon hiba nuura iyo maxamed axmed kuluc ayaa talantaali u qaada musiga iyo laxanka waxaa iska lahaa allahu naxariistee axmed cali cigaal Een, waxaa jirta hees kaloo yabaa laydhaa ereyada xasan ganey baa leh laxankana axmed cali cigaal Ee, khataro daahir baana ku luqaysa waxaa jirta hees kale oo laydhaa sinderino erayada xasan sheekh muumin baa iskale laxankana axmed cali cigaal hibaana ku luqaysa heesihiisa lagama gayoobi karo heest kaloo waxaa jirta iyana masala hooy masalo waxaa sameeyey heesta allahu naxariistee huryo maxamed cumar baa la odhanaya maxamed cumar huryo laxanka axmed cali cigaal baa sameeyey khadra daahir baana ku luqaysa hees kaloo iyana waxaa jirta waan soo baraarugayaa ereyada waxaa sameeyey cali kaariye axmed cali cigaal laftigiisaa ku luqeeya haddaan sii wadno taariikhdiisa kama gayoobayno axmed wuxuu ahaa xidig ilaahay soomaali u soo saaray oo nin cajiibu ahaayo maxaanku dhaha aan laga gayoobin wuxuu ahaa nin aada u kaftan badan wuxuu ahaa nin aan dadka ka xanaaqin wuxuu ahaa nin dadka ururiya haddaad daawataan waraysyada laga qaaday axmed intuu noolaa sida waraysigu jaamac farasla ka qaaday edmontonka ka qaaday siduu ula kaftamayo ayaad ka dareemaysaa bashaashnimada axmed in ay istaqaaneen sanado badan baad moodeysay waraysigu cabdisalaan harari ka qaadoo kale haddaad daawataan iyada laftigeeda marka halkaa waxaanu ka arkaynaa maxaanku idhaahdaa axmed inuu ahaa nin aan inaba caadi ahayn ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo heesihiisa haddaan sii socday intuu laxanka sameeyey ee intuu qaaday maanta dhan kama gayoobayno mana dhammaynayno hal barnaamij ama laba barnaamij laguma soo koobi karo heesihiisa waxaa ka mid ahaa haygu dhaafin howlaha ereyada sangu baa sameeyey laxanka axmed cali cigaal baa leh isla maryan mursal iyo waxaa ku wada luqeeya iyo axmed cali cigaal axmed mucjisada kaleu ahaa wuxuu ahaa ninkii jebiyey derbigii ay soomaalidu ka dhisatay beelaha lahaybsooco waa ninkii ugu horreeyey derbiga intuu ka gudbo isagoo caana oo maxaanku idhaahdaa fanaan weyna isna guursaday gabadh aada u qiimo badan oo iyana fanaanado inuu naqaano waa maryan mursal ciise oo laba wiil u dhashay oo jacayl ay isku guursadeen ilaa adlaankana ay isjeclaayeen oo wakhtiga iyo waayihii wakhtigaa soomaaliya joogay uu kala kaxeeyey uu kala fogeeyey axmed waxaa maryan uga dambeysay oo uu guursaday iyana khadraa daahir cige oo iyana fanaanad aada u sarraysay ahayd oo iyana soo gashay alaadaha fanka waxay soo gashay toddobaatan iyo afartii meelahaasay khatri soo gashay khatri waa gabadha keliya ee fanaanada hobolladii waa beri ku jirtay ee ilaa dugsi dhexe dhigatay hablaha kale ee waa beri ku jiray nasiib umay helin laakiin khadra daahiriyadu waxay nasiib u heshay inay kalaas fadhiisato oo ilaa dugsigii dhexe soo gaadho dee codkeedana khadra lagama sheekeyn karo ooriyadii axmed bay ahayd allah naxariistayana way dhimatay afar ciyaalay u dhashay laba wiil iyo laba gabdhood dhammaantood waxaanu halkan tacsi mar kale uga diraynaa dhammaan ehelkii axmed cali cigaal gaar ahaan bulshada ummadda soomaaliyeed oo dhan meel ay ku nooshahay anuu odhan maayo inta af soomaaliga ku hadasha waa bulshada soomaaliyeed waayo af soomaaliga soomaaliunbaa ku hadasha axmed wuxuu ka dhex baxay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan gaar ahaan uga tacsiyeynayaa marka hore marwadiisii koowaad maryan mursal ciise iyo awlaadeedii labadeeda wiil haddana waxaan u tacsiyeynayaa laba afarta caruuray khadra u dhashay oon leehay ilaahay samariya imaan haynaga siiyo dhammaanteen idinkana qalbiga allah idiin qaboojo waddadaasaanayna wada sugaysa isagana ilaahay ha u naxariisto
aamiin aamiin allah u naxariisto iyo dabcan ilmaha kalena waan u tacsiyeynayna qadro iyo iyo iyo maryan ilmahoodii unbaad u tacsiyeysay laakiin ilmo kalaa jira iyaguna waa runta jaamaco waxaa lay sheegay laba ciyaaloo kale oo ay gabadh kale iyana u dhashay marka midi maraykan buuba la joogay inta aanu ognahay waa sideedaas inay ka badan yihiin inay ka badan yihiin waa laga yaabaa marka ilmaha iyo ehelkii iyo soomaali oo dhan sida xasan uu sheegay samri iyo iimaan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan waa madasha furan oo idinkaga imaanayso bernebi dabcan barnaamijkan haddii eebaha awooda la idmo edmontonna isaga ayaa ka bixi doono habeen dambe idaacadda c j s r waxaa aan rajaynaynaa haddii eebe ilaaha yiraahdo barnaamijkeenna oo dhan oo hadda lix iyo labaatan daqiiqo inooga dhiman tahay in aan aan ku wadno taariikhdii iyo aaskii axmed cali cigaal hadaayey barnaamijka waxaad qeybtii hore ku dhegaysateen aaskii waxaa dadkii hadlay ka mid ahaa salaaderbi hodan cabdiraxmaan dheere iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda axmed ciise caawad Eh, iyo dad kaloo soomaali ah Eh, qaar kale ayaanu maqli doonaa haddii eeba hawooda la yidhaahdo marka horese eh, sahre cabdi axmed oo ah madaxa somali coverage t v ayaa waxa ay waraysi ka qaaday salaad axmed shardi salaad derbi oo ka mid ah fanaaniinta waaweyn ee waaberi iyo cabdi baadil oo dadka soomaalida ay aada u garanayaan isagana fanaaniintii dalka laakiin markii dambena waa beri kusoo biiray aanu isla dhegaysano eh, saare cabdi axmed iyo labada fanaan
maasha allah waa dhownahay waa dhownahay waa ku mahad celinaynaa sidoo kale adigana soo dhawow wadaag waayahay waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro salaad maxamed shardi salaad derbi een, adigu muddo ayaad een, isla ahaydeen ee, hubaladii waa beri axmed cali cigaal bal ugu horreyntii qof ku ahaa axmed cali cigaal marka aad ka hadlaysid maxaad ku sababeyn lahayd
axmed horta allaha u naxariisto waa la wada dhimanayaa nin ehel khayr oo fiican ayuu ahaa saaxiibkayuu ahaa haddii ismana aanaan baran waagii waa berida aasaasay aasaasaashii aan ka mid ahayn anigii isaguba gruubkii aasaasay sababto ah waa beri waxaa laga sameeyey raadi muqdisho iyo raadi hargeysa iyo kooxdii fanaaniintii xoogga dalka saddexdaasoo laysu geeyey ayaa loo- loo bixiyey waa beri aniga waa beri ka horaan isbaranay lixdan iyo afartii aan isbaranay markuu fanka kusoo biirayana lixdan iyo toddobadii ayay ahayd marka xoogahan ka horreeyay anigu marka waa saasaan ula socdaa ilaahay jina laha geeya axmed nin fiican oo ahaa oo farxaan haddii waqtigiisii aan dhammaaday waa la kala horreeyaa kulli waa la dhimanayaa shiidiyan kuwada jirnaa marka ilaahay u naxariista axmed
waa tahay cabdi baadil tiir baa dumay markay noqoto fanka oo waxaa la yidhaahdaa qof sidaas u weyn markuu ka baxo oo macno iyo miisaan iyo mugba ugu fadhiyo dadka een, qof culus ayaa ka baxaa la yidhaahdaa maxaad adiguna ku sifeyn lahayd axmed cali cigaal qofku ahaa
axmed ahli cigaal allaya raxma ilaahay jannada ha ku waraabiyo nin degan oo qabow waan dhib badnayn oo farxad badan fanayntu iyo dad shacabka uga yaqaanaan meesha uu yimaado dadka ka qusliya maaweeliya een, ummadda jecel inay fanaaniinta qaar waxaa jira aan jeclayn dadka shacabka inay dhex galaan laakiin isaga wuxuu ahaa isaga iyo salaadarbi iyo fanaaniin badanba waxay ahayn dadka shacabka dhex gala oo shacabka jecel shacabkooda ilaan waxaad ku fanaanku waxaa weye waa shacab mugta marka waxyaabaha ku xasuusta waxaa ka mid ah meeshuu tago waa lasoo dhooban jiray waa lasoo maata ummadda soomaaliyeed oo dhanaa isugu imi jirto iyo wixii fanka jecel iyo kulli dadkana wuxuu dhihi jiray laygama celin karo oo eh, dadka iswaweynaysiya ma ahayn marka adigu lixdameeyadii eh, maxay ahayd, en, afartameeyadii afartan iyo intay ahayd la garan maayo laakiin afartameeyadii ayuu ku dhashay en, wardheer gobolka doollo marka sida uu salaad ka dhawaajiyey ninka fanaaniinta inta badan waxay ka yimaadaan kelinka shanaad en, ay u badan yihiin iyo beledweyne marka sida aan dee anigu tanko markaas hees asaga uu leeyahay yaa waxaan ku galay tartan anoo jooga beledweyne heesuu asaga leeyahay oo ilkeeda dhuuxa la yidhahdo yaan tartan ku galay marka en, waxyaabaha ku xasuusta taas ilkeheeda dhuuxaay indheheeda dhayda Eeda dhuuxa.
indhaheedan dhayda yaan tartan kaga qayb galay oo dugsiyada tartamaya markaas Mhm.
waxaan u malaynaya inay ahayd toddobaatan iyo shantii ya mise toddobaatan iyo lixdii adigu waxaan dhiganayna iskoolka weliba hoose yaan dhiganayna
Wuu- Marka, mawaalku een, talaalay baa heeskii ahayd weeyaan haa marka wallaahi waxyaabo badanaan ku xasuustaa axmed cigaal hadda hadda hadda intuuna dhimanin salaada kulley iga dambayn dooneen intuuna hadda dhimanin waxaan ka casuunayn puntland ayaan ka casuunayn
waay marka waxay ahayd inaan anigu gooniyaa laigu sheega asna gooni marka meeshaad ku kulmaysaan waa garwaa laygu yidhi marka garwugu u socda annagoo u socda markaa labadiina waa ka baaqateen labadeenna waa ka baaqan naxdintii